wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee dowlad goboleedka jubbaland iyo dabcan madaxda kale ee la fadhisa wasiirada dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed galmudug gudoomiyaasha gobolada banaadir hiiraan shabeellada dhexe agaasinka wasaaradda arrimaha gudaha marti sharafta kaloo nala joogto howlwadeenada hay-adda syria agaasinka oo si gaar aan doonaya in si gaar uga mahadceliyo wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga oo runtii qabaqaabo weyn arrintan ka galay salaam ullahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dabcan waxay noo tahay sharaf weyn ilaahay baan uga mahadcelinaynaa awalan in annaga oo wufuud ka kooban gobollada kala gedisan iyo maamulada heer gobol ee ka jira dalka aan si nabada aan ku nimid magaala madaxda kumeelgaarka ee kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya shalay gelinkii dambe ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan dhihi karnaa waxaan helnay soo dhoweyn aad u qiimo badan aad u qiimo badan aad u weyn ee ay noo fidisay dowlad goboleedka jubbaland madaxdeeda ugu sarreysa oo madaxweynuhu horkacayay wasiirkada arrimaha gudaha howlwadeennada kale ee ee maamulka jubbaland waxaa xaqiiqo ah aniga dee maba hayba erayaal aan ku sifeeyo qaabkii naloo soo dhoweeyey oo ilaa haddana hawshaana loogu talagalay inay gundhigu noqoto waxaan dhihi karnaa waa tusaale wanaagsan oo uga mahad celinaynaa waa soomaalinimo waa dadnimo wax aad u qiimo badan waayo soomaalina intay u baahan tabaaba intaasba inaan ismarxabayno is ogolaanno marka mahad ballaaran ayay ku leeyihiin soo dhoweyntii iyo qabanqaabadii iyo sugitaankii waxaan u mahad celinayaa sidoo kale shacabka reer jubbaland ciidanka qalabka sida reer jubbaland oo u mahad celinaynaa ma suuro gasheen waxaan o dhan haddaysan ayagu aysan aysan ahaynba intaas kadib dabcan ajandaha shirka qol qolo walba uu horyaalaa sababta loo yimid waxaa waaye dabcan in wasiiradaha wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo gobollada weli aan dowlad goboleedyada aan yeelanin wakiiladooda ay joogaan wasaaradda arrimaha gudaha ay iska wareystaan bal howlaha ay u hayaan ummadda soomaaliyeed siday ugu kala duwan yihiin waxa ay wada leeyihiin waxay kala leeyihiinba waxaa aniga aan dhihi lahay dabcan waa gudageli doonaa insha allah mar dhow laakiin waxaan rabaa dhowr shay inaan inaan inaan ka dhawaajiyo mid waxa waaye dabcan waxaan ognahay dowladnimada soomaaliyeed geedi socod dheer bay soo martay ilaa xilligii gobonnimada la qaatay hadda meeshaan marinayna qof kasta way cabiri kartaa marka markaan ka soo tagno dagaaladii isku ee dalka ka dhacay waxaan soo marnay siddeed sano oo ahayday dowlad dowladda kumeelgaara dalka ay soo mareen oo inta badan ka cukuf ahayd waxaan soo marnay sidoo kale nasiib wanaag sideed boqol labaatan iyo shan sidaad ogtihiin sanadkii laba kun labaiyo tobanka ergo ayaa lagu xireeyey magaalada muqdisho si ay u ansixiyaan dastuurkii dowladihii ku-meel gaarka ahi ay soo sameeyeen sidoo kalena u soo xulaan golaha shacabka xubnihiisii sidoo kalena ay xubnahaasna usii doortaan madaxweynaha hadda talada hayo mudane xasan sheekh maxamuud ilaahay xamdigiisa arrintaas waa lagu guulaystay waxaan ka soo baxnay kumeelgaarkii oo caqabad weyn ku ahay dowladnimada soomaaliya waxaan usoo gudubnay xilli dowlad kumeelgaar ah ayna dal ka talin oo dowlad rasmi ay joogto caqabaday la kulantay dabcan sidaad ogtihiin because dal burburay ayaa la rabaa in dib loo dhiso amnigiisii baa la rabaa in la sugo dadka soomaaliyed inay helaan xuquuqaadka iyo dhaqaalaha siyaasadda ee caafimaadka ay ku naaloonayaan ummadaha kale oo la midka ah si taas loo gaaro marka dowladdu waxay samaysay tiirar ay ballanqaaday dadka ay ay ay kaga dhawa u sheegtay u ballanqaaday waxbaa ka qabsoomay waxna way dhiman yihiin dowladda hadda jirta taladeedu insha allah waxay dhammaanaysaa bilo gudahood bay dhammaanaysaa waxaa loo gudbi doonaa marka xilli kale xilliga afarta sana oo hadda la soo maray waxaa la rabay in la gaaro xasilin dhammaystiran ee dalka dastuurka oo la ansixiyo oo si rasmiya loo dib inta loogu noqdo la ansixiyaa la rabay waxaa ka mid ahayday degmooyinka hadda ay ka taliyaan al-shabaab in dowladdu dib ay ula wareegto waxbaa ka qabsooma waxna way dhiman yihiin dowladda dambe waxaa looga fadhiya waxaa weeyaan afar tiira ugu waaweyn oo ah dadka soomaaliyeed inay ka saarto waxaan four point fiveka la yidhaahdo ee laba laba kun iyo labaatanka ay awood u siiso inay hal qof iyo hal cod ay gaaraan waxaa kaloo looga fadhiyaa xasilintu waa tiirka labaad ee ee runtii mabaadi'da ugu waaweyn ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedu ay wada hiigsanayaan oo ah dalka in la xasiliyo si loo helo dal xasiloon dastuuri ah dimuqraadi ah is-ogol nabadna ku wada nool waxaa loo baahan yahay marka hore tuulo tuulo degmo degmo gobol gobol in loo soo xasiliyaa loo baahan taasna hawl aad u culus waa ilaahay baan ka baryaynaa insha allah inuu nagu simo inaan wada aragno soomaaliya oo oo barwaaqaysan oo nabad ku wada nool taas markii laga soo tago intaasoo sano lasoo maray ilaa waaga xubnimada aan qaadanay dalka soomaaliya wuxuu go'aansaday dastuurka kumeel gaarkana ku xusan inuu noqdo dal federaal ah federaalna waad ogtihiin dalalka adduunka ugu waaweyne ugu dimuqraadiyadeysana australia iyo maraykanka switzerland ayaa waxay bilaabeen waqti aad u fog ka hor welina isbeddel baa ka dhaco aad u weyn waxaa ka dambeeya kuwo kale oo central ahay oo xoog badan oo hadda aad u koraayo mexico argentine latin america intooda badan si xoogli ayuu federaaleynta ugu socotaa in la koriyo waxaa xigay dalal sida spain iyo belgium ethiopia oo aad mooday systemkii centralka inay intay kasoo dhaqaaqeen system federaali ah xoogga loo saaray ayna ka mira dhaliyeen in dadkooda ay ku naaloodaan ay ku faa'iidaan dalalna la mid ahaa jiray oo kasoo baxay dagaallo sida bosnia waxaa ka mid ah mataqaanaa congo waxaa ka mid ah koonfurta sudan waxaa ka mid ah ciraaq oo federaaloobay waxaa jira kuwa hadda ku fikiraayo sida nepal sri lanka oo ayaguna aaminsan inay federaal noqdaan waxaa lagu qiyaasaa siddeed iyo toban dal adduunka guudkiisa oo boqolkiiba afartan konton ay ku nool yihiin qowmiyadaha adduunka ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay ku dhaqmaan systemkan federaaliga ah maxay soomaaliya ka baran kartaa annaga annagoon diyaarsanayn oo dagaal dhexdeenna uu ka dhaco caqabad dhacda ayaa waxaan si toosa u gudagalnay inaan bal federaal aan tijaabin hanaankaas oon aaminsanah in lagu daawoobi karo federaaleynta asal waxaa u ah markuu dalku qaadanayo inuu baaxad weyn yahay dadkiisu badan yihiin isla markaasna waxyaaba un inay ku kala duwan yihiin dhaqanka diinta jinsiyadda macnaha waxaan ka wada soo ekaashiyaha waxyaaba badan baa lagu daaweeyaa laakiin annagana caqabadaan haysato ahayd dad isu dilay qabiil qabiil aad u kala fogaaday dhibaato badan kala gaartay ayaa la rabaa in laysu keeno taasaa waxaa loo gartay inay tahay marka xalka ugu dhow kolley dad baa inooga horreeyey oo barnaamijkan inteenna badanoo meesha joogto qaarna ay ka mid ahayn laga yaabaa doortay in soomaaliya ay federaal qaadato laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo federaalnimadu si dad badan ay u fahamsan yihiin maahan in ay tahay mid lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka markaan sheegno guddiga xuduudaha federaalka oo kale waxaa la yidhahdaa maya hadda waxaa loo soo socdaaba in soo hudin la sameeyo soohudinada iyo sida loo fikiraayo maahan qaab kale u shaqaysa waa imaginary line laakiin dadka soomaalida inay fahmaan waaye federaaleyntu waxay leedahay faa'iido badan ulajeedka ugu weyn oo laga leeyahay mabda'a ugu koowaadna waxaa weeyaan in la daadejiyo awoodaha adeegyada iyo sidoo kale resourceska in loo daadejiyo dadka ugu dhow oo oo ay rab la rabo inay gaarto oo ilaa heer tuule heer degmo ah baaxaddaas awoodda marka laga soo qaadayo qaybta dhexe oo hoos la geenaayo faa'iido badan ay u leedahay dadka helaayo adeegyadaas laakiin haddana caqabado badan ay leedahay waxay abuurtaa kala shaki waxay abuurtaa khilaafaad waxay abuurtaa awood laysku qabsaday abuurtaa aalaada waxaa lagu daaweyn karaa in la helo aadna maraykanku u isticmaaliyaa xog qorshe dhab ah oo run ah iyo xog saxa inay haystaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladdaas dhexe oo federaalka ah taas marka soomaaliya wadogti meesha ay tabarteedu ay maanta taagan tahay ka horaa marka waxaa loo baahan yahay waa meesha uuna soo socda eh in la helo fooromyo ama madallo lagu wada hadlo dadku haddaysan wada hadlin waxba u suurogeli maayaan ulijeedka shirkan waxaa waaye in la helo kaliya federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka maxay qabataa hadda waqtiga la joogo maxaan qabanaa wasaaradda arrimaha gudaha tusaale ahaan ee dowlad goboleedka jubbaland maxay qabataa taasaa marka waxaan ogaanaynaa exactly maadaama uu kala hor kala hormareen federaaleyntii iyo shuruucdii federaaleynta iyo xadaynta awoodaha inaan annaga markaan u qunno inaan helno qaab aan ku ogaan karno qolo walba shaqada ay u hayso ummadda soomaaliyeed waxaa dhab ah dowlad goboleedyaduna la rabaa inay aad maanka ugu hayaan golayaasha dowladda federaalka ah waxaa lagu metelaa dowlad goboleedyada tusaale ahaan baarlamaanka federaalka ah dowlad goboleed walba waxaa ugu jira xubno golaha wasiirada waa lagu metelaa madaxweynaha waa la wada doortaa hay-adaha madaxa bannaan ee dowladdana sidoo kale waa lagu matelaa marka federaalku waa hay-ado la wada leeyahay cid walba ay leedahay gobolladuna waa hay-ado la wada leeyahay laakiin loogu talagalay inay gaadhsiiyaan u dhowaanshiyahay u dhow yihiin dadka wixii loogu talagalay ayaga loo qoondeeyey alaaba waa awoodo ay maamul goboleedyadu ay gooni u leeyihiin baa jiro kuwo federaalku gooni u leeyihiin baa jiraan kuwo ay wada leeyihiin aa jiraan kuwo waxaa jiro meel dhexa yimaado oo concurrent ah waxaa marka dhihi lahayd ilaahay idinkiis waxa madashii ugu horeysa bishii november laba kun shan iyo tobankii ka dhacday magaalada madaxda muqdisho oo furitaanka geedi socodkan wada hadalka wasaaradda arrimaha gudaha ay ka wada hadlayaan arrimaha khuseeyo ayaga waxa uu gogol xaar weyn u ahay runtii inaan isbaranaa wax weyn heed annaga inaan isbarno wada hadalno runtii wax weyn waay waxaa kale aad muhiim ugu aheeday hay-adaha aan dawliga ahayn ee dalkan sanado badan soo daalsaday madax bannaanidiisiina ku tuntay isla haddana aaminsan inaan aysan dalkaani dib uusan u dhisnin ayaa waxaan aan awoodnay inaan iska kaashanno xogta heer federaal iyo heer gobol ay wada haayaan oo waxa labaadoo ugu weyn oo laga faa'iidi karo tan saddexaad waxaa weeyaan inaan samayno wada hadalkeenna inay ka soo baxaan waa policy inay ka soo baxdo waayo bolisiskaasoo marka dambe aan awoodi doonno mashaariicda sida gaarka inoo quseeyo in aan u gudbinno hay-adaha federaalka inay sharciyeeyaan waxaa kaloo wax weyn ah maadaama federaalku uu nagu cusub yahay waxaan qayb weyn ka noqon karnaa wasaaradaha arrimaha gudaha waa lafdhabarka hay-adaha sida gaarka ah uga arrimiyo talooyinka siyaasadeed ee dowladaha sideenna oo kale ah marka maadaama wasaaradahan ay noocaas yihiin waxaan ku qasbannaha marka inaan dee qaybteennii aan arrintan aan aan aan aan aan aan ka gudanno waxaa xaqiiqa aan kusoo celceliyaa dadkan soomaaliyeed malaa'ig alla sama uga soo diray ambiyo dambe u imaanaysa ma jirto dadka la rabayo inay la rabo inay u taliyaan ay hoggaan u noqdaan waa idinka walaalayaalo martina cid ugama nihin annaga gudaheennana inaan isku qabsanno suuro geli mayso waad noo dadnimo xumo bersentajka ugu badan ee adduunka macluuli dhibaato u dhimanayaan maalinkiisa la dilan dadka soomaalida ugu badan damiir la'aan iyo diin la'aanay noo tahaba inaan garaweyno inaan ka wada hadalno waxaana quseeyo si dadkeenna soomaaliyada muwaadiniinta aan ugu adeegno adeeg hufan oo saxan aan oo gaarsiina hay-ad baa hadda ina daadihinaysa conflict dynamics waxay ku filan yihiin bis inayna dhahaan intaanan annaga dowladda soomaaliya weli maysan gaarin laba shay oo shardi u ah in ayada la aamino shayga koowaad waxaa weeyaan hay-adaha qaramada midoobay donariska markay wax bixinayaan dowladda soomaaliya weli kuma aaminsan inay daaragta implementation ayagaa samaynayo ii sheeg ciddaan wax siinayo ii sheeg hotelkan ku seexinayo waa ayaan daro dalalka annaga nalamid ay ka dhacda waa inaan la noolaano kana soo gudubnaa tan labaad waxaa weeyaan hay-adaha european unionka waxay leeyihiin national authorizing officer waa in qaranku uu leeyahay qof national authorizing officer ah oo la aamino iyo hanaan xisaabeedoo hufan ayadana ma lihin two years ayay qaadan doontaa hadda kadib gacanta lagu hayaa dan kadib waxay noqonaya marka hadda caqabadahaasaan ku jirnaa waa inaan ka baxno marka inta fikirna aan la nimaadno aragti ah wareeddaa meeshaan maanta joognaay xaggeen u dhaqaaqnaa ma ma ma sidaanaan weligaan ahaanaynaa ma dad kalean sugaynaa inay dhashaan annaga markaan meelta ka tagna adduunkaan ka tagno maye ma waxaan garanaynaa in dhib uuna haysto aanan rabna inaan ka baxno waxbaan culinaynaa aniga waxay ila tahay hal arrin baa inoo furanba maadaama shirkana uu ku saabsan yahay mas-uuliyado iyo awoodaha ay kala leeyihiin hay-adaha federaalka iyo heer dowlo saddex ayna ku aruursan tahay sideedaba sida buug kasta ay ku qoran tahay oo ah sharci dejin oo numberka koowaad ah yaa iskale sharciga shati aruurinta ee la rabo hotelkan hadda aan degannahay shati inuu yeesho yaa iskale ma dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland baa leh iyo amniga ma waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ah raashin baa hadda wasaaradda arrimaha gudaha gacanta ku haysaa gobolladay u qaybinaysaa yaa iskale gaarsiinta in la gaarsiiyaa yacni gargaarkaas in la gaarsiiya yaa iskale yaa iskale inuu jaangooyaa taarikada ku dhegan gaariga jubbaland dhexdiisa maraayo iyo kan muqdisho maraayo yaa yaa iskale yaa iskale in cashuur la aruuriyaa see loo qaybina haddii la aruuriyo xaggee laga aruurinayaa bersentajka la qaadaya cashuurtu ma kala duwanaanaysaa yaa iskale degmo in laga dhisaa degmada kismaayo qaybo ka mida aan joogno macnaha gobolkan hadda aan joogno marka maxay noqonaysaa awoodahaasi maxay noqonaysaa see loo kala saara waa waxa la rabo in laga wada hadlo jawaabo definitive ah oo go-anna lama filaayo waa geedi socodka dowladnimada soomaaliya qaybo ka mid ah sax iyo qalad ma jiraba hadda annaga waxaana laga rabaa inaan fikirno wax aruurino tala aruurino talooyinkaasna insha allah waxaan fiid garaynaynaa hay-adaha kale ay qusayso markaan soo aruurino waxaan isleeyahay qaybta kuwaad markay taas qaybta kale waxa weeyaan waa garsoorka ayagaana sidoo kale qaabka awoodaha ay u noqonayso qaybta saddexaadna waxa weeyaan waa fulinta oo ugu dhib badan hadda waxaad moodaa hadda wasiiradii heer maamul goboleed iyo heer mataqaanaa federaal madaxweynayaashii hay-adihii kale ee mataqaanaa ii sheeg madaxda kala duwan ay joogeen siday wax ugu kala qaybsan yihiin caqabadaha ka taagan qolo walba qolada kale waxay waxay leedahay waryahan fara- waa soo faragelisay haddaa farahay kala bixi weyso ogow ani adiga islaami mayno xuduudkii baan meesha oolinba waxaan u baahannaha marka inaan ka wada hadalno not only wasaaradaha arrimaha gudaha waa inay ka wada hadlaan sectora looga hadlaa waxaa laga hadlayaa dha- waxaa laga hadlayaa eh, ganacsiga waxaa laga hadlayaa caafimaadka waxaa laga hadlayaa waxbarashada waxaa laga hadlayaa amniga qolo walba saas oo kale dan kadib maadaama federaal fe- federaal ba la yidhi annaga waxaan aaminsanahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inay iyadoo ay tahay mandate ay u haystay hogaaminayso Eh, haddana waxaa jira mashruuc cusub oo xafiiska eh, xasan aan nagu soo biray nagala joogo eh, xafiiska prime ministerka asagana aan wada coordinate garaynayno oo runtii la rabo arrimaha strategic issues waaweyn inaan aad uga hadalno oo oo la sii wado Eh, haddii soomaaliya aad filaysaan qof kale inay idiin maamusho gurigiinna idinkala taliso Eh, magic bullet ee, ama cirbad oo mucjizaa idinku durto ood uga bogsanaysaan xanuunada idin haayo ha suginina waa la dhimanaysaan annaga waajib waxaa nuga inaan annaga fikirno insha allah xalkina gaarno hadalka waa idinku badiyey ee, qadarin weyn ee, martigelinta shirkan dowladda jubbaland ayaan uga haynaa oo uga mahad celinaynaa dalka soomaaliyeedna dee dabcan waxaan kusoo celinaa gabayga abshir bacalle which is very important iya runtii oo ahayd ee, dadkaana dowladu waa rabiyaa waxaase diida du- duul qarsoon hadalkaas ma iloobo sababtuna waxaa waaye dadka soomaalida way israbaan inay wax samaystaan ay rabaan mararka qaarkood waxaan idhaahdaa intaan runtii xogeeya jirta arrimaha gudaha waxaan dhihi jiray madaxda sare ayaa isdiidan awooday isku hayana dadku waa israbaan mararka qaarkood waxaa leedahay conflictiga soomaaliya laba af buu leeyahay mid waxaa waaye khayraadka iyo wixii annaga ilaahayna siiyey ayaan awoodi weyna inaan la soo baxno oon isticmaalno soo that waxyaabo yaryar oo dad kala duwan gacmahooda ku jiraan isku dilaynaa si aan waxaas u helno midna waxaa waa awoodda sare oo ah kuraastaas lagu loolamaayo haddii hebel tago hebel oo reerkiisa ah ama la dhashay ama adeer isku yihiin uu geysanayaa xuquuq kale cid yeelanaysa mar marka intaasoo dhan waa is-aamin darro ah haddaan is-aaminno waxa la haayo way naga badnaanaan wayna wada gaarayaan Eh, inaan hadda annagoon wixiiba haysanba shidaanaan weli la soo saarin khayraadaan weli beerihiisii ka soo goyin waxyaabo kale oo mataqaanaa ii sheeg xoolaheen iyo abaara dilatay waxa aan lahayn statisticska waxaa lagu yidhaha mutual exclusive laba shay inay kala madax bannaanaan ma wada dhacayaan soo maaha inaad sariirta gurigaaga jiiftid suuqana ka adeegatid isla mar ma dhacayso marka waxaanan hayn maxaan isku dilnaaba inaan helno waa wixi waa mahadsantihiin ee, qof kastoo meeshaan yimid qayb ka ah shirkan ee, waxaa dee dabcan waajib ku ah martigelinta iyo mahadcelinta dowlad goboleed jubbaland iyo ergada kala duwan ee wakti badan kusoo qaatay inay meesha yimaadaan oo uga mahadcelinaya asalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan waa inoo furan yahay officially